wasaaradda la yidhaahdo daa'irat lmacaarif albaridaniya ajalka hore ayaan ku sheegnay ajalkan wuxuu la socdaa ajal ka horeeyey ee looga hadlayo taariikhda wahaabiyada ciwaankiisuna ou yahay guud ahaaneed alwahaabiyatu taarikh ciwaan hoosaadna waxaa noo ahaa alwahaabiyatu awsaqu cura lbaridaniyiin lisaydadati bilaadi lmuslimiin waxaan kasoo sheekeynayna mustashriqiintii wahaabiyada ammaantay oo iyagu ruuxaddooda ay ku faanayeen waxaa inugu dambeeya naqli aan kasoo guurinayna kitaabka la yidhaahdo imaamu tawxiid moxamed bin cabdilwahaab addacwa wadawla oo uu qoray axmed ulqadaan iyo moxamed daahir azey waxaa taxqiiqiyey kitaabkaas cabdilcaziiz bin cabdillaahi bin baaj wuxuu yidhi waqad jaa-at fi daa'irati almacaarif waxaa ku yimid daa'irata la yidhaha daa'irat almacaarif albaridaniya ayadoo ka hadlaysa wahaabiyada hadalka soo socda waxay tihi daa'irada ingiriiska ayaa leh waxay tihi alwahaabiyatu ismun lixarakati tadhiiri fi lislaam wahaabiyadu waa magac ay leeyihiin xarakada wax dahirta oo islaamka dhexdiisa wax dahirta wahaabiyiintuna waxay raacaan walwahaabiyuuna yatabacuuna tacaaliima rasuuli waxda wahaabiyiintu waxay raacayaan rasuulka moxameda sala allahu calayh wasalam aqoonyaalkiisa oo keli ah waxay ihmaalinayaan wax allaala wixii ka soo haray aqoonta rasuulka sala allahu calayh wasalam waxay ku qatintay daa'iradan ingiriisku ou leeyahay wa acdaau lwahaabiyati hum acdaau lislaami saxiix acdaa'da wahaabiyadu waa acdaa'dii islaamka saxiixa ah gaalada ayaa ku dhahaya acdaa'da wahaabiyadu waa acdaa'dii islaamka iyo gaaladu leeyihin waa sidaas waxay ictiqaadsan yihin waxaan kasoo guurinay sidaan hore u tilmaamnaba kitaabka layidhaha imaamu tawxiid asheekh maxamed bin cabdilwahaab addacwa wadawla safxada sagaashan iyo saddex ilaa sagaashan iyo shan sidoo kale waxaa jira mustashriqiin kale oo ayagana kitaabta wahaabiyada ruuxadeeda aan kasoo gudbinay wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo mascuud nawi nadawi kuna yidhi kitaabkiisa la yidhaha maxamed bin cabdilwahaab muslixun madluumun wa muftara caleyh safxada soddon ilaa soddon iyo labo waxaa qoray kitaabkaas mascuud nadawi ninka la yidhaahdo waxaa tarjimay oo tacliiqa saaray cabdulcaliim cabdulcaliim albastawi waxaa muraajiceeyey muqadamadana u sameeyey doctoorka lagu magacaabo maxamed taqiyudiin alhilaali wuxuu soo qaatay hadal ou yidhi nin l mustashriqo sudarid la yidhaahdo oo american ah hadda ka horna hadalkiisa waa soo qaadanay laakiin noocaan ma uusan hayn kanu kitaab kalaba waay wuxuu yidhi qaalalkaatib ilamrica qorayga amerikaanka wuxuu yidhi sudari ama diin faqad kashiyatu kaashiyatun sawda maxamed bin cabdilwahaab intausa soo bixi diinka waxaa daboolay dabool madow ayaa daboolay daruur madow fa albasat ilwaxdaaniyata alatii callamhaa saaxibu risaala sajafan min alkhuraafaat waxdaaniye waxay u huwisay waxdaaniyadii oo dadka oo baray nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam qodod oo khuraafaada ayay huwisay ayuu iyo wa qusuuran min asuufiya qodobyaal sajafan min alkhuraafaat ayay huwisay ayuu yihi risaaladii nebi maxamed keena sala allahu calayh wasalam ayaa waxaa mugdigaasu huwiyey astur khuraafaad ka samaysan iyo qodobyaal oo suufiyaal qodobyaal oo iyaguna suufiyaal gaaladii ayaa waxay leedahay maxamed bin cabdillahi markuu soo baxaayey waddanka suufinimo ayaa ka jirtay suufinimadii ayuuna suuliyey waana ku mahadsan yahay inuu suuliyo oo wuxuu keenay diintii nabiyullahi maxamed sala allahu alayh wasalam macnaheedu waa maxay diintii nabiyullahi maxamed oo la dagaalamay sala allahu calayh wasalam waxauna keenay arrinaan anagu ka raadina maxaa yeele tasawufka culammada islaamka ayaa ka hadashay annagoo u laaba doonaa halka hadalkan istudaarid ruuxadiisa hadal meelshaasaan wax yar ku istaagaynaa haddii ilaahay tasawufka culammadu waxay yidhaahdeen atasawufu khuluqun kariimun yukhrijuhu lkariimu ilaa qawmin kiraam tasawufku waa dabeecad wanaagsan oo allaha kariimkaah oo u soo bixiyo oo uu siiyo dad wan wanaagsan dad oo dhan lama siiyo tasawuf imaamu suyuudi oo tasawufka ka hadlaya wuxuu yihi atasawufu cilmun min murakabun min alaxaadiisi wa usuuli diin tasawufku wuxuu iska saaran yahay axaadiista iyo usuuludiinka ayuu iska saaran yahay qofkii axaadiista nabawiyada ee ka feera buuxsada haddana ku camal fala faman tadalaca bilaxaadiisi nabawiya wacamila biha wa kana ictiqaaduhu calaa madhabi ahli sunna waljamaca qofkii ka feera buuxsada axaadiista nabawiyada ah kuna camal falay ictiqaadkiisu haddana uu suubayo madhabkii ahlusunna waljamaaca raaca qofkaasaa suufiya jalaaludiin ababakar cabdiraxmaan suyuudi caabidka weyna ayaa sidaas ku ohanaya sidoo kale kitaabka ligaa siyar oo aclaami nubalaa oo in badan oo habeedu ay guryaha iska dhigtaan isna waxaa ku qoran juska labiyo tobanaad safxada toddobaatan iyo toddoba isna waxaa ku qoran juska labiyo tobanaad safxada toddobaatan iyo toddoba waxaa ku qoran waana dabcooyin fara badan yahay fainama atasawufu wata'aluhu wasuluuku wasayru walmaxabatu maa jaa can asxaabi maxamedin sala allahu calayh wasalam tasawufka suufinimada iyo in la cibaadaysto alla loogo suluuqa waxaa la yidhaahdo oo dariiqadii ah sayrka waxaa la yidhahda maxabada waxaa la yidhahda cishqiga maa jaa can asxaabi maxamedin tutto o waa wixii ka yimid asxaabi maxamedin asxaabu nabiy llahi maxamed sala allahu alayh wasalam dahabi ayaa ku dhahaya sababka marka mustashriqiintu tasawufka sida goonida ay ugu eryanayaan waa maxay waxaa waaye sababka sida goonida ay ugu eryanayaan qaadadii suufiyada hogaaminaysay ayaa waxay ahayd qaadadii jihaadka islaamka hogaaminaysa ayay qaadadii jihaadka hogaaminaysa maadaama ay ahayd ayay mustashriqiintu waxay ku tala gashay suufiyada inay la dagaalaan dagaalkii saliibiyiinta oo saliibka xuruubu saliibiya ilaa shan boqoloo sano ayay socota macaariku saliibiya xilligaas shanta boqoloo sano socotay waxaa hogaaminayay dad culamo ah oo suufiye ah oo ashaaciro ah oo akaabira oo caalimiin ayaa hogaaminayay nuurudiin izinki oo kale cimaadudiin izinki oo kale salaxudiin ilayubi oo kale almeliku lmudafar abu saciid kowkaberi ibnu zaynudiin caliyu bnu baktakiin oo kale raggaas ayaa hogaaminayay xuruubtii ka dhacday waxaa kamid ahayd oo xuruubu salibiya ugu khatartahay oo wax shiidaysay macrikadii oo xatiin xitiin oo dhacday shan boqol siddeetan iyo saddex waxaa hogaaminayay almeliku lmudafar abu saciid kowkaberi ibnu zaynudiin caliyu bnu baktakiin shaksiyaanka caamka ah ee tasawufka iyaguna soo shaqeeyey oo suufiyaalka ah waxaa kamid a oo gaaladu ay ciilka ay u qabtay daraaddeed mustashriqiinta usoo dirtay madarasadii weyneed iyo mudariskeediiba asheekh cabdulqaadir aljilaani waxaa ka soo baxay madrasada sheekh cabdulqaadir aljilaani xer ku guulaysatay inay dawladda islaamka hoggaan u noqoto haddana ay furato bayt lmaqdis allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim waxaa ka mid ahaa mujaahidiintii suufiyada asayid axmed ulbadow waxaa ka mid ahaa alimaam asayid aa abilxasan ashaadili waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha almuslimuun fi litixaadi sofiyeeti hadalkan soo socda wuxuu yihi qaama alculamaau wamashaayikhu duruq suufiya wamuruudiihim min atijaara binashri lislaami fi lasqaaci alwaasica culamadii iyo mashaa'ikhdii dariiqooyinka suufiyadu waxay u istaageen iyo muridood murid muridiintoodiiba ganacsatada ahaa inay islaamka faafiyaan jihooyinkii ballaarnaana ay ku faafiyaan oo ahaa bariga webiga la yidhaahdo sayxuun iyo khawaari khawaarizima meesha la yidhaahdo waxaa ku islaamay gacmahooda in fara badan oo dadkii ah waxau soo qa dadkii gaalada ahaa shiqan la yidhaahdo axmed yastawi ayuu si gooniya usoo qaatay wuxuu yidhi waqad aslama calaa yadayi sayid waxaa ku islaamay gacmaha sayidka la yidhahdo axmed lyastawi oo kamida culamada waaweyn oo suufiyada dariiqooyinka madaxda ka ah dad fara badan oo kumanaan kun gaaraya oo weliba gaaladii khatarta ahayd ee maquuliga la dhihi jiray maquuliyiinta iyo baysandiiniyiinta waxay ahaayeen gaalada ugu daran islaamka xagga weerarka ugu daran ayay ahaayeen ashkaasta caanka ah ee xitaa dhalash ahaan soomaalida ee suufiyaalka ah ee taariikhda kutubta islaamka waaweyn ay sheegaan waxaa kamid a sayidka weyn caalimka axmed guray ayaa kamid a sheekh axmed guray wuxuu yihi sheekha la yidhaha alimaam shahaabudiin axmed bin cabdulqaadir wuxuu yihi isagoo ka hadlayo axmed guray wuxuu yihi almeliku naafic wa shihaabu zaahi wa shahaabudiin سلالة السادات المجاهدين أحد أئمة المهديين القائم بأمر الله الباذل مهجته في مرضاة الله أحمد بن إبراهيم الغالي وبغرك نافعها وأبحي وضيحي وضدكي والوناكسناي سادات خلاصدودي أئمدي وويند متك مدواي إلهي أمركي سكي أتاقناواي نفسي سكي ديبي إلهي رديه سنكو ديبي واي axmed bin ibraahim algaazi ayaa la yidhi ayu waa axmed gulay sheikhi ahaa oo mujaahidka ahaa oo haddana muraabidka ahaa saadaadka suufiyada oo waaweyn oo gaaladu sababkooda ay mustashriqiinta u adeegsanayeen waxaa ka mid a sheikha lagu magacaabo alimaamu daawuudi wuxuu ahaa alimaamu daawuudi raawigii warinaya saxiixu lbukhaariga wuxuu wax ka qaatay oo fiqiga uu ka qaatay sheikha la yidhaahdo abi xamid alsraayiin sidoo kale wuxuu ka qaatay abibakar alkafaal shiiqii shaashida ahaa wuxuu ka qaatay qabiilka matashaashidu waa qabiil caraba waxay ka soo guureen waddanka carabta ayay ka soo guureen soomaaliya ayayna soo degeen xilli hore ayay soo degeen ee xilli hadda ma ahan qabiilkan hadda shaashida soomaaliya jooga qabiil ma ahan soomaali ahaan jinsiyada ma ahan deega ahaan unbay soomaaliyihi si kastaba ha ahaato waa abibakar alkafaal ashaashi ayuu wax ka qaatay ayuu yidhi wuxuu la saaxiibay ayuu yidhi sheeka la yidhaahdo abaa cali addaqaaq suufigii weynaay wey waad garanaysaa abaa cali addaqaaq suufigii weynaay dariiqaduu ka qaatay abaa cali addaqaaq wuxuu kaloo dariiqada ka qaatay abaa cabdiraxmaan assulami ayuu la saaxiibay isaga dariiqaduu ka qaatay oo ijaasowsiiyey sabinkii hore waxaa loo sa isticmaali jiray lafdigaan assaxiba si kastaba ha ahaato imaamu daawuudi wuxuu ahaa raawigii wariyey saxiixu lbukhaariga saxiixu lbukhaari inaad go aada gashato kilkisha aada gashato korka aada saarato meel walba aada dhigato aada ku faanto tasawufkuna waa baatil aada tidhaahdo waa kuu qabaawo inaadan sanadka aqoon weeye dadkii salafu saalixana waxaba aadan ka ogeyn aclaamta suufiyada oo caamka ahaa waxaa ka mid a sheika la yidhaha qudbudiin qudbudiin qudbudiin bakhtiyaar alkackaci wuxuu ahaa xilligiisu shan boqol siddeetan iyo saddex waxaa ka mid a dacwada hindi wixii ka fuliyey sida imaamkan kackici isaguna hindi ou dacwada islaamka uga wadi jiray oo uga faafin jiray waxaa kaloo ka wadi jiray sheikha la yidhaha nidaamudiin albukhaari oo dhashay lix boqol soddon iyo saddex wafaadayna toddoba boqol iyo labaatan dadka suufiyada oo aclaamta waxaa kaloo ka mid ah sheikha lagu magacaabo moxamed ulfaatix imaamkii weynaa oo mujaahidka ahaa geesiga ahaa haddana caadilka ahaa ee furtay meesha la yidhaha qustandiniya ee ku guulaystay inuu ku guulaysto ammaantii nabiyullahi moxamed sala allahu alayh wasalam waxaad fura doontaanu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalam qustandiniya fala nicma alamiiru amiiruha wala nicma aljeyshu jeyshuha allahuma salli wasalim wabaarik caleyh labayka ya rasuula allah wuxuu ku guulaystay moxamed ulfaatix ammaantii nabiyullahi maxamed inuu qaato sala allahu calayhi wasalam waxaa soo hoyday sharafkii saadaatu duruqi suufiya sarafkii saadaatu ahlu sunna alashaacira ayaa soo hoyday maxaa yeelay maxamed ulfaatix wuxuu ahaa caqiide ahaan ashcari ayuu ahaa sulug ahaanna suufi ayuu ahaa nebiguna muxuu yihi sala allahu calayh wasalam qustandiniyaad fura doontaan amiirka jeyshkaas hogaaminaya ayaa amiir u nicmo lahaaday jeyshkaas xilligaas furanaya ayaana jeish u nicmo lahada ayuu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam suufiya oo nebiguba taskiyeyey xadiidkan sala allahu alayh wasalam madmuunkiisa oo nebigu ku taskiyeyey sala allahu alayh wasalam oo ku dhabowday nebiga sala allahu alayh wasalama ballanqaadkiisii ku dhabowday oo kusoo kusoo baxday nebiga hadalkiisii sala allahu alayh wasalam in lagaaga dhigo gaaladii mustashriqiintaha ee kaala dhigaan khuraafaad ay kaaga dhigaan maxamed bin cabdilwahaabna ay ku ammaanaan inuu isagu khuraafaadkaasi la dagaalamayay waxaad garan kartaa arrintaas inay tahay arrin kale oo ujeedooyin gaaladu ay leedahay inay tahay ayaad fahmi ayaad fahmaysaa haddii ilaahay ku ogolaado waxaan dib ugu laabanaynaa mustashriqa lagu magacaabo istudaari hadalkiisa ayaan dib ugu laabanaynaa wuxuu yidhi xilligii moxamed bin cabdilhaab uu soo baxayay masaajiddu waxay ka buuxday oo makaanada ku buuxay dad wata xirsiyaal dad wata tusbaxyaal haddana baadil ah oo dadka baadil maaragtay baadilkaas dadka u sharciyeynaya ayaa masaajidda ku jira ayuu maxamed bin cabdilwahaabna baatilkaas oo dhan ayuu la dagaalay gaaladiyaa waxay ugu mahadnaqay inuu tasbixii zuuliyey xirsiyaalkii qur-aanka ilaahay inta la qorto la magan galo oo ilaahay qur-aankiisa lagu baryo ayuu la zuuliyey gaaladii ayaana ku ammaanay si kastaba ha ahaato waa ka soo gudubnay maxamed bin cabdilwahaab warkii uu maaragtay ku ammaanayo istudaari uu dheeraa waxaa loo aadayaa kitaabka la yidhaahdo xaadiru lcaalam xaadiratu lcaalam alislaami oo uu tarjumay tarjamada cajaaj annuwayhid waxaana soo guurinay ayaan nihi maxamed bin cabdillah muslixun madluumin kitaabka la yidhaha waxaa kugu kaafiya qofka muslimka aho sirtii mustashriqiinta iyo wahabiyada ka dhexayda inaad fahamto hadallada intaan horay u sheegno waa ay kugu kaafidaa waana aan sii wadaynaa haddii ilaahay ogolaado mustashriqiinta wahabiyada la shaqay jirta waxaa ka mid a mustashriqa lagu magacaabo john felady ayaa ka mid a waxaana loo yaqaanaa mustashriqan john felady mustashriqa lagu magacaabo waayo mustashriq john felady saanicu alcarshi john felady waa ninkii sameeyey boqortooyada sacuudi arabiya wuxuuna ahaa john felady oo uu ka tirsanaa xafiiska mukhaabaraadka idaaradiisa ayuu ka tirsanaa waxaa loo soo cayiray john felady inuu ka khaliif noqdo kabtankii dagaalkii jiraab ku dhintay ee shakespeare la dhihi jiray waxaa loo sallimay john felady mas-uuliye kaamilo ah ayaa waxaa lagu sallimay hawsha cabdilcaziiz ayaa mas-uuliye kaamilo ah loo siiyey maxay muhiim u ahayd john felady soo bedelidiisa john felady ayaa ku cadaynaya wuxuu yidhi waxay ahayd arrintan ayada ah tilka hiya muhiimatu dacmi watamwiili watakhdiib aniga soo bedelidda la ibedelay oo xitaa xaafiiskii aan ka shaqaynayo oo aan secreteerka u ahaa birsi cookis la iga soo bedelay oo nin birsi cookis ka madax bannaan ee ingiriiska si toosa u hoos imaanaya la iga dhigay waxay muhiim u ahayd maalgelinta cabdilcasiis iyo jeexjeexidda kaartooyinka ciidanka ahlu sacuud loo jeeje jeexjeexaya ayay muhiim u ahayd iyo ciidankiisa in lana la nidaamiyo haddana la maalgeliyo loo sameeyo miisaaniyad gooni ah oo u gooni ah ciidanka cabdilcasiis iyo hub iyo saanad ciidan iyo hubkii nuucyadiisii kala duwnaa iyo wa ixyaai afkaari lwahaabiya afkaarta wahaabiyada in la nooleeyo sidoo kale in la suubiyo dad wahaabiyada u hiilinaya baldo walba iyo qabiilo walba iyo tuulo walba oo caalamka geesihiisa ah ama jasiiratulcarab geesaheeda ku kala sugan in laga sameeyo dad wahaabiyada u hiilinaya sidoo kale in la sameeyo dad shaqaynaya oo annaga nala shaqaynaya john falidy ayaa ku odhanaya dad annaga nala shaqaynaya oo noo soo gudbinaya xogta dadka cabdilcasiis kasoo hogjeeda awooddooda iyo say u kala awood badan yihiin iyo sirarkooda dad noo soo gudbiyana in la sameeyo ayay ahayd waxa la iisoo bedelay sidoo kale waxay ahayd waxa la iisoo bedelay ayuu yidhi in la sameeyo dadka cabdilcasiis kasoo horjeeda oo muslimiinta ah dicaayado in lagu furo oo lagu furo dicaayad kala duwan loo furo si ayaga sumcaddoodii wax loo yeelo arrintaas ayada ah magaalooyinka ay joogaan iyo qabiilooyinka ay kasoo jeedaanba dicaayad in lagu gudbiyo haddiiba ay noo suurta gasho waa arrinta ilaa hadda wahaabiyada ay kuqa- ku shaqaysato hadday soomaaliya joogto iyo hadday caalamka joogtaba waxaa soo guurinaya hadalka isaga ah taariikhu ali sacuud kitaabka la yidhaha uu leeyahay naasir sacuud muhimyadan ayada ah oo uu leeyahay john falidina waxay ahayd taarikh ahaan kun sagaal boqol toban iyo lix waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo ibnu sacuud oo uu qoray welmis wamisterengi waxaa dhiibay kitaabkan nafaqadiisa sidaan horeyba u sheegnay ibnu sacuud ruuxadiisa ayaa dhiibay waxaana tarjumay ninka lagu magacaabo mustafa xafnaawi wuxuu leeyahay ibnu sacuud wuxuu leeyahay welmis wamisterengi kitaabkiisan ibnu sacuud sabxada afartan iyo afar ingiriisku cabdilcasiis wuxuu ku qanciyey inuu riyaad qabsado ayaguna ay ugu kaalmeeyaan maal iyo hub iyo khubaro military iyo militariga intaas waxaa kaloo qoray hadalkan kitaabka lagu magacaabo taariikhu ali sacuud waxaa noo suurtagelaya haddeertaan haddii ilaahaga khaaliqa ogolaado inaan soo gudbino heshiisyadii wahaabiyada iyo gaalada kale oo ingiriiska ah iyo qaybaha kale oo gaalada reer yurub intaba ay isla galeen qaybo kamid a waxaan soo qaadanaynaa heshiiska la yidhahdo caqiir wuxuu dhacay heshiiskan caqiir labaatan iyo lixdii bisha december kun sagaal boqol toban iyo shantii ayuu dhacay bisha december labaatan iyo lixdeedii kun sagaal boqol toban iyo shantii ayuu dhacay waxaana soo guurinayay kutub fara badan waxaa ka mid a kitaabka la yidhaha alislaam walcuruuba safxada boqol siddeetan iyo afar ayuu kusoo guurinaya wuxuu yidhi heshiiskan cabdilcasiis iyo wuxuu dhex maray cabdilcasiis ali sacuud iyo wuxuu dhex maray heshiiskan ingiriiska ayuu dhex maray waxaana lagula ballamay cabdilcasiis oo heshiiskii ka soo baxay qodobadan soo socda kow cabdilcasiis inuu u dulmo ingiriiska jaanibkiisa dhinaca ingiriiska inuu dawladda ingiriiska ka tirsan yahay labo ingiriisku waxay kula ballameen cabdilcasiis inuusan weerari karinin danaha ingiriiska oo ka leeyahay jasiiradda oo ka leeyahay mandaqadda oo ka leeyahay xulafada ingiriiska hal qofna inuusan weerari karin saddex acdaada ingiriiska kasoo horjeeda inuusan cabdilcasiis u kaalmey karinin afar ingiriisku wuxuu qirtay oo kasoo baxay oo natiijo u noqday cabdilcasiis in ingiriisku u qirtay cabdilcasiis inuu yahay boqortooyo madax bannaan oo dawladda islaamka ka madax bannaan nejdi iyo axsa inuu mustaqil isaga oo dawladda islaamka oo cusmaaniyaddu ay maamulayso oo isaga uga madax bannaan yahay oo uusan hoos imaan waxaa la siiyey ingiriisku qoobtaas cabdilcasiis ku ku godoonsiiyey konton kun oo geniga starliinka ah ayaa la siiyey waxaana loo ballan qaaday shahri ahaan bil walba in la siinayo muratab ay u ahaanayso waxaa la siiyey hub kala duwan ayaa la siiyey cabdilcasiis oo loo ballan qaaday waxaa haddana loo ballan qaaday hub ziyaada in la siinayo haddii dagaal ou qabsado kitaabta mu'arikiinta oo dhan ayaanu kusoo guurinaya heshiiskii labaad ayaan soo qaadanaynaa ee qarsoonaa ee dhacay kun sagaal boqol iyo sagaalkii waxaa diyaariyey sahyuuniyadda iyo saliibiyadda heshiiskan waxa uu ahaa sahyuuniyadda saliibiyadda ayaa diyaariyey waxaana ka soo baxay heshiiskan xarakadii lagu magacaabi jiray alxarakatu litixaad fii turki waxaa kasoo dhex baxay xarakadaas ninka lagu magacaabo kamaal ataturki kamaal ataturki ayaa xarakada ayadaa kasoo dhex baxay waxaa lagula heshiiyey isticmaarkii iyo al-itixaadku waxay ku heshiiyeen qodobadan soo socda kow muslimiinta turkiya iyo carabta in la kala fogeeyo labo dawladda islaamka oo cusmaaniyadda in la rido saddex dadka turkiga diinta islaamka in laga fogeeyo laguna xiro reer yurub ilaa iyo hadda kamaal ataa turki oo afhayeenka al-itixaadka xilligaa hogaamiyahoodii ahaa ku matalaya meesha la yidhaha istanbul waxaa loo yaqaanaa aabbaha xadaaradda iyo dimuquraadiyada turkiya ayaa ilaa iyo hadda loo yaqaana dadka muwarikiinta wax aqriya way ogyihiin waxaa ka mid heshiisyada heshiiskan ayaan soo qaadanaynaa isna lagu magacaabo itifaaqu daarayn itifaaqan daarayn wuxuu ku dhacay birsi cokis oo dhan manduubkii baridaniga wakiilkii baridaniya khaliijulcarabi uga wakiilka ah oo dhan oo lugaynaya ayaa cabdilcaziiz u yimi waxaa la socday john fellaby john fellaby iyo cabdilcaziiz iyo birsi cokis waxay ka wada qayb galeen dagaalkii ciraaq ingiriiska oo ku weeraray oo uu ku qabsaday ingiriisku ciraaq oo weeraray waana uu la wareegay laakiin alxamdulilah dad waxaa soo baxay wadaniyada leh oo wadankooda u dagaalamaya ingiriiskiina waa ay ku xoreeyeenoo meeshaas ingiriis way ku xorowday marka xamladii ama dagaalkii ciraaq uu ku qabsanayay ingiriisku ayaa waxaa watay oo ka qayb gala birsi cokis iyo john fellaby waxay u yimaadeen cabdilcaziiz ayay u yimaadeen haddaan dib u laabto sanadka dagaalku dhexeeya waxay ahayd kun saddex boqol soddon iyo afartii ayay ahayd dhanka milaadigana waxay waafaqsaneed kun sagaal boqol toban iyo shanta ayay ahayd cabdilcaziiz iyo birsi cokis waxay ku kulmeen meesha la yidhaahdo daarey oo khadiif kusoo jeeda ayay ku kulmeen heshiiskiina waxaa lagu magac daray itifaaqu daarey toddoba qodoboo ka koobnaa itifaaqa la yidhaha itifaaqu daarey waxaa ugu muhiimsanaa qodobadan soo socda ingiriisku waxau qirtay ninka la yidhahdo ibnu sacuud cabdilcaziiz waaye inuu xaakim mudlaqa uu ka yahay oo madax bannaan dhulka isagoo hadda oo haysto labo ingiriisku waxau qirtay in dawladda islaamka ee cusmaaniyada laga ilaaliyo dhulkan cabdilcaziiz uu joogo saddex ingiriisku waxau qirtay in la wanaajiyo calaaqada ibnu sacuud iyo iyaga ka dhexayda cabdilcaziiz iyo iyaga ka dhexayda saddex afar aan idhaahde waxa uu ingiriisku qodob go-aan kula gaaray cabdilcaziiz in calaaqadiisa uu ku gaabiyo ingiriiska taxarukaadkiisana hal aan ingiriiska ahayn uusan u dhaqdhaqaaqin xaggiisa ingiriiskana wuxuu cabdilcaziiz u qirtay inuu madax bannaan yaho dawlad madax bannaan oy waxaad ka fiirida heshiiskan daarayn itifaaqu daarayn kitaabka lagu magacaaba alkhaliij alkhaliij alcarabi oo amiin saciid uu leeyahay safxada siddeetan iyo shan ilaa siddeetan iyo lix waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo waxaa ku qoran kitaabka la yidhaahdo khaliij alcarabi oo uu leeyahay amiin saciid safxada siddeetan iyo shan ilaa siddeetan iyo lix hadalkan soo socda yaqulu cokis laqad kana awala maratin lii uqaabilu fiiha amirana cabdilcaziiz markaas ayadaa oo itifaaqa daareen ou dhacayay waxay ahayd markii aniga igu horreeyey oo cabdilcaziiz iyo anigu aan is aragno waa aan la yaabay asna waa ila yaabay malihi aan ka malaynayay ma uusan beynoobin asna ku iga malaynaya ma uusan beynoobin waxaan idhi buu yihi cabdilcaziiz oo shaksiyad aada u sarraydaad leedahay wuxuu ugu jawaabo u yihi hadalkan antum aladiina kawantum li hadihi shaksiya adinkaa shaksiyadan iyo dadnimadan iyo kartidan iyo wejigan ii suubiyey walowlaa biridaniya alcudmaa lam yakun axadun yacrif ana hunaaka shay-an ismuhu cabdilcaziiz ala sacuud haddii baridaniyada weyn lala-yahy nebiga haddaan cadiim nidhaahna waxay leeyihin waa gaalo ingiriiskiina waxay leeyihiin waa weyn allahu akbar wuxuu yidhi haddii lala-yahay ingiriiska weyn oo qiimaha badan haddii lala-yahay qof garta qof garanaya ma jireen inuu halkan ku jiro oo uu jiro shay la yidhaha cabdilcaziiz ali sacuud birsi cokis baa soo qabsada hadalka wuxuu yidhi ma taqaanaa naanaysta loo yaqaano adiga agtaada naanaysta lagu yaqaano ingiriiska oo ku yaqaano ma taqaan waa maxay ayuu yidhi wuxuu yidhi falaqabuka cinda baridaniya alcudmaa suldaanu najdi walaxsaa walqadiif waljubay naanaysta lagu yaqaano baridaniya agteeda waxa waaye suldaankii ka talinaya najdi axsaa iyo qadiif iyo jubay kadibna waxaan kaa yeeli doonaa markaad casiir iyo imaarooyinka kala qaybo ka mida aada la wareegto waxaan kaa yeelaynaa suldaan guud ahaaneed imaaradaadu markaas waxay lab noqon doontaa almamlakatu alcarabiya alsacuudiya waa magaca haddeetaan jira almamlakatu alcarabiya alsacuudiya ayay noqonaysaa cabdilcaziiz waa jawaabo wuxuu yihi allahu yuqadirunaa calaa khidmatikum acuudu billahi min ashayaan rajiim ilaahay hana karsiiyo adinka adeegiina alla hana karsiiyo waa ku ceshada wuxuu yihi allahu yuqadirunaa calaa khidmati baridani ilaahay hana awoodsiiyo inaan baridaniya u shaqayno ingiriiska aan u shaqayno john fellaby baa qabsado wuxuu yihi markii shirka ou dhammaaday kadib oo hadalkaas la sugay cabdilcaziiz waxaa loo dhiibay konton kun oo janiis oo shahrowina ah oo xitaa fardigaas aan ku ekayn ayaa loo dhiibay hadalkan waxaa qoraya kitaabka la yidhaha taariikhu aali sacuud oo uu leeyahay naasiru saciid waxaa qoraya hadalkan isaga ah taariikhu aali sacuud oo uu leeyahay naasiru saciid sidoo kale john fellaby wuxuu leeyahay mar kalena uu leeyahay meel kale uu ku leeyahay heshiiskaas ittifaaqa la yidhaha daareen natiijadii ka soo baxday oo camaligaadi waxay ahayd cabdulcaziiz in la siiyo lacag konton kun oo jiniin gaaraysa bishii bishii oo bil walba la siiyo lacagtaa labo cabdulcaziiz in lagu taakuleeyo hub isla goobtiina waxaa lagula wareejiyey afad madfac ayaa lagu wareejiyey biarbaca rashaashaad afar madfac ayaa lagu wareejiyey rashaashaadka waxay ku tilmaamaan madaafiicda sida garandoorigaa u dhacda ayaa lagu tilmaamaa afar madfacoo darandoori u dhacda ingiriisku goobtii kusii ayuu wuxuu ku baabi'inayaa maka iyo madiine islaamkii joogay waxaa la siiyoo kale saddex boqol oo kun oo qorina waa lagula wareejiyey ayuu yihi alaasa aalaaf bunduqiya waxaa la siiyey saanad ciidan oo ku filan dirirkiisa iyo dagaalkiisa waxaa soo guurinaya hadalkan dambe isagana kitaabka lagu magacaabo shibhu ljaziirati alcarabiya fii cahdi lmelik cabdilcaziiz oo uu leeyahay khayrudiin ninka lagu magacaabo zirikli sabxada laba boqol siddeetan iyo toddoba itifaaqa labaad ama heshiiska labaad oo gaalada iyo wahabiyada dhex mara wuxuu ahaa heshiiska lagu magacaabo daar balfuur heshiiska lagu magac daray heshiiskan balfuur waxaa wada qaatay ingiriiska iyo wahaabiyada ayaa wada qaatay heshiiskan balfuur ingiriiska iyo wahaabiyadu markay wada qaateen waxay ku milki siiyeen dhulkii muqadaska ahaa ee falastiin oo baytulqudus oo ku yaalay ayay yuhuudda ku milki siiyeen ninkan balfuur wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee xilligaas ingiriiska u ahayou ahaa markii heshiiskii la dhammaystay ayaa waxaa lagu magac daray heshiiskii waxaa lagu magac daray balfuur ayaa lagu magac daray asaga adaa isaga ayaa idaacadaha ka hadlay ayuu markaabuu wuxuu yidhi waxaan ku wareejinay dhulka muqadaska ah ee falastiin saacaddan wixii ka bilaabanaya oo ingiriisku u aqoonsanaya yahuud yahuudduna waxay ka dhisatay dawlad ayay ka dhisatay dhalinyaradii shabaabkii yahuudda ee la baxay xisbiga la yidhaha asahyuniya qayb yar oo waxay ahayn sahyuniya dhalinyaradii yahuudda ayay ahaayeen shabaabku si ahaanba waa wax aad u khatar badan hadduu islaamku ku jirana waa waxa wax qabta hadduu gaalada ku jirana waa waxa wax qabta maxaa yeelay asxaabu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam waxa wax qabanaya waxay ahaayeen oo sida goonida usii shaqaynaya xitaa dagaalada dadka dhalinyarada ayay ahaayeen asxaabu beder dagaalka sida goonida waxa ugu qayb qaadanaya waxay ahaayeen shabaabka ayay ahaayeen gaaladan marka dhalinyaradoodii ayaa fikradahan maleegaya waa shabaabka isku magacaabay asahyuniye hay-addii weynada gaalada si kastaba ha ahaato heshiiskaas balfuur waxaa wada galay gaalada ingiriiska iyo wahaabiyada ayaa ayaa wada galay waxayna gateen dhulkii muqadaska ahaa oo islaamka ayay wada gateen markay wada gateen cabdilcaziiz iyo waxay muujinaayeen oo islaamka u muujinaayeen inaysan raadi ka ahayn laakiin taariikhda oo dhan waxay soo guurinaysaa hababkay u wada gateen iyo ujeedooyinkay ka lahaayeen iyo sababka ay uga bixi waayeen inay gataan xitaa john faladi ruuxadiisa wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa la yidhaha arbacuuna caaman fi lbaxriya ayuu wuxuu ku leeyahay cabdulcaziiz awood uma lahayn inuu ingiriiska ku khilaafo arrintan ayada maxaa yeelay cabdulcaziiz annaga ingiriisku markaan dhisaynay waxaan kula ballanay danaha annagu aan leenahay oo aan bariga dhexe aan ka leenahay oo jaziirada jaziiratu alcarabiya aan ka leenahay inuusan nagu khilaafin ballankaas cabdulcaziiz iyo ahlu sacuudba kama aysan bixi karin ayuu leeyahy arbacuuna caaman fi lbaxriya ka fiiri hadalka isaga haddaan intaa uga gudubna waxaan soo qaadanaynaa mashaa'ikhda wahaabiyada ee xiliyadan dambe xiliyadii hore iyo xiliyadaas siday u shaqaynayeen waad aragtaa xiliyadan dambe mashaa'ikhda wahaabiyada iyo yahuuddu siday isku wateen oo isku golgollaysanayeen ayaa soo qaadanayna haddii ilaahay ogolaado ninka la yidhahdo ibnu baas oo u sarreeya mufti iftaha sacuudi arabiya xilligiisa haddeertaan dhowr sano mootan yahay ugu sarreeyey ayaa wuxuu baneeyey baytulmaqdis waa midkii iyagu ay gateen haddana dadkii islaamka hayoo deganaayo rarayaahay bal fiiri wuxuu baneeyey yahuuddii baytulmaqdis haysatay in lala heshiiyo shardi la-aan wuxuuna yidhi heshiiskaa shardi la-aantaa yahuuddan baytulmaqdis haysatay lala heshiinaayo kitaabka iyo sunada ayuu waafaqsan yahay sunadii nebigu waafaqsan yahay sala allahu calayh wasalam waa shayga keliya wahabeen ku qaraaba hadday rabtay nebi maxamed inay diido sala allahu calayh wasalam waxay leeyihiin hal saac inaad nebiga diidnaa soo baxday kitaabkay sunnadayna waafaqsan walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim waxaa soo guurinaya hadalkan abd cabdulcaziiz bin baas oo gaalada yahuudda uu ku taageerayo wasaa'irul iclaamka ayaa soo gudbiyey kuwa la iska arko iyo kuwa la iska maqlo iyo kuwa joornaaladah la akriyay intaba waxayna soo gudbiyeen maktabka cabdilcaziiz markuu iftuul ka soo baxay kadib maktabadiisa khaaska ah markay ka soo baxday waxaan soo qaadanaynaa haddii ilaahay ogolaado sheekh kalo isaguna mashaaikhda wahaabiyada ka mid ah waa maxamed naasirudiin ilalbani wuxuu ahaa wahaabiyada urdun madaxoodii ayuu ahaa maxamed naasirudiin ilalbani wuxuu ku baaqay dadka falastiin jooga inay ka tagaan markii cabdilcaziiz iyo raggiisii wahaabiyada matalaya ay gateen kadib aa la rabaa intii haddana ku dhaga adeegtay in diin islaam inta loo soo mara layihaha ka dhaqaaqa meesha wuxuu yihi dadka falastiin jooga waa inay ka tagaan waajib muqadasay ku tahay qofkii ku nagaadana waa gaal diinta islaamkana waa ka baxaya ayuu waxaa soo guurinaya arrintaas iyada ah jariiradaha ayaa soo guuriyey weliba wuxuu kusii daray wuxuu yidhi dadka gacdoonka wada oo yahuudda gacdoonka ku wada waa khaasiriin waa khasaareen ayuu yidhi mushaahadana maaha waana sunnadii nebiga ayuu yihi arrintaas iyada jariiradaha ayaa soo guurinaya jariirada la yidhaha alliwaa oo ree urdun taariikhda toddobadii bishii toddobaad kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii sabxada boqol lixdan iyo kow kitaabka la yidhaha fataawi ilalbani oo cukaasha cabdulmanaan uu kulmiyey dabcada maktabatu turaasna waa soo guurinaya sabxada toban iyo sideed ayuu kusoo guurinaya boqoradii ugu dambeeyey wahaabiyada hogaaminaya haddaan soo qaadano almelik fahad boqor fahad oo kale isagu sidou gaalada ku ahaa hadda sidii raggiisii hore ay ku ahaayeen uun kama duwanayn inuu sii ziyaadiyey oo sii casriyeeyey maahayn ninka la yidhaha boqor fahad wuxuu taageeray gumaysigii ruushka ee kusoo duulay dhulkii afghanistan kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii wuxuuna siiyey afar kun wuxuu siiyey afar kun oo do- afar boqol oo kun oo dollar ayuu siiyey biarbaca milyaaraad dollar afar milyan oo dollar ayuu siiyey gumaysigii ruushka ee soo weeraray dhulkii afghanistan ee islaamka sidoo kale waxay sheegeen arrintaas iyadana waxaa sheegay jariiradaha la iska arko wargeysyada qoraalka akriska iyo kuwa la iska arko oo wasaa'ilulclaamka intuba waa sheegeen taariikhda kun sagaal boqol sagaashan iyo kow ayayna ku taariikheeyeen sidoo kale ninkan la yidhaahdo fahad boqor fahad wuxuu ku tallaabsaday dagaalkii khaliijulcarabi khaliijka ka dhacayey kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii isaguna ka dhacayey wuxuuna usoo kaalmaystay dagaalkaas isaga ah dadkii islaamkaa dawladihii dariskiisa islaamkaa markuu la dagaalayay maraykanka iyo ingiriiska wahaabiyadu meel walbo ay caalamka ka joogtayna iftay qortay waxay yidhaahdeen waxaa bannaan ingiriiska iyo maraykanka iyo xulafadooda in la kaalmaysto loona kaalmaysto dagaalka khaliijka dawladda sacuudiga ay u bannaan tahay qur-aanka iyo kitaabka iyo sunnaduna waa ay qabaan arrintaas iyada safaaradii soomaaliya iyo sacuudi arabiya u joogtay xitaa wahaabiyadii soomaaliya joogtay xilliga iyada ah qoraalay qoreen isagoo dukumentiyeysan ayay safaaradii dhigeen alxamdu lilahi washukru lilah qoraalkiio dukumentiyeysan magacyadoodii isagoo shaabadaysan dadka islaamka waan u haynaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin caddayntaas kadib maxaa kuu soo baxaya marka xukumkii wahaabiyada xukumulwahaabiya halkaan faqro weyn ayaan siinaynaa waxaan rabnaa inaan caddayno hadday gaaladii wahaabiyadu maxamed bin cabdilwahaab ka soo bilaabo ilaa boqor fahad oo iyaga hogaankoodii wahaabiyanimada ku taageeraya ugu dambeeyey kuwii dhanka diinta keliya xitaa lagu yaqaano aan dawladnimada keliya ka shaqeeyey boqor fahad ninka la yidhaahdo ibnulbaas iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo maxamed naasirudiin ilalbani hadday gaaladii saas ugu shaqaynayaan xukumka wahaabiya leedahay waa maxay xukumka wahaabiya leedahay wahaabiyada ruuxadeeda fursad waan usii karnaa haddii dood laysku hor fadhiya ayaga ruuxadooda ayaa qiri lahaa oo kolba waxaan riddo ahayn ma ay qiri karayaan wax kalaba majaalka uma ee banaana laakiin maadaama hadda aysan hor fadhin annaga ayaa sii gudbinayna waa maxay xukumka ay leeyihiin murtadiin diinta islaamka ka baxday inay yihiin weeyo xukumka wahaabiya ay leedahay caqiidadooduna waxay ku kooban tahay qodobadan soo socda kow ilaahay oo makhluuqiisi loo ekeeyo labo tawxiidka la yidhaha uluhiya rububiya saddex ilahay rasuulka ilaahay in la xaqiro sala allahu calayhi wasalam afar muslimiinta in lagu gaalnimo xukmiyo intaasay caqiidada wahaabiyadu ku inay ku kooban tahay caqiidada wahaabiyadu intaas ayay ku kooban tahay waxaan soo qaadanaynaa markaan wahaabiyadu markay xukunka qabsatay ka awoodda ay yeelatay oo dhan waxyaalahay burburiyeen ama afcaasha waxshinimadaah oo guracnaay ay ku tallaabsadeen wax yar oo kamida ayaan soo qaadanaynaa haddii alla ido waxaa ka mid a qabsashada la qabsaday xijaaj makatulm makatulmukarama madiinatulmunawara baytkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam la bililqaystay ayaa kamid ah daaif oo laba boqoloo qof lagu baabi'iyey karbala oo lagu baabi'iyey dadka islaamka ah rijaal iyo naagaba intaba lagu baabi'iyey waxaa kamid ahaa qubuurta islaamka la dumiyey asxaabu rasuulillah in badan oo kamid a sida qabriga darxa qabriga saxaabiga la yidhaahdo zubayr iyo saxaabiga la yidhaahdo saxaabiga la yidhahdo zubayr meesha uu ku dhashay nebigu sala allahu alay wasalam qubadii ka dhisneed oo burburiyeen meeshiisi abubakar ka dhasho ku dhasha qubadii ku dhisneed oo burburiyeen qubadii qabriga sayidadka qadija laga dhisay ee burburiye qubadii zemsamka laga dhisay burburinta ee burburiyeen intaasoo intaasoo dhan waa waxyaala un ka mid a waxyaaluhu ay ku tallaabsadeen wahaabiyadu intay haysteen xukun wahaabiyadu intay xukunka haysteen waxay ku tallaabsanayeen shiraqool la shiraqoolaya dadka islaamka oo qura hal maalin oo ay gaalo ku jihaadeenna lama hayo wahaabiyadu inta ay xukunka haysteen hal maalin oo ay gaalo ku jihaadeen xilligaas ay qaliijulcarabi ay ka dagaalamayeen lama hayo keliya waxay unbaabi'inayeen dadka islaamka dagaal daakhiliya un ayay wadeen dagaal daakhiliya un ayay wadeen waxaadna ka fiiridaa dagaalada iyo hababkay usoo weerareen islaamka markaad rabto inaad ogaato gazawaadi iyagu ku tilmaamayaane kitaabka la yidhaha cunwaanu lmajdi fi taarikhi najdi waxaa ka mid ah afcaasha guraacan oo ay ku tallaabsadeen annaga haddan waddanka annagaan soomaaliyeed gaar ahaan haddaan u soo degno waxay iclaamiyeen taariikhdu markay aheed taariikhdu markay aheed kun sagaal boqol sagaashan iyo kow waxay ka iclaamiyeen meesha la yidhaha saliid oo boosaas agteeda waxay ka iclaamiyeen dhulkan boosaas oo dhan waxay ka iclaamiyeen jihaad ayay ka iclaamiyeen wahaabiyadii koonfur iyo qeyrkeedba joogtay oo waaweyneed oo ayaga agtooda ku waaweyneedna waxay jawaabtay dagaalka aagga boosaaso ka socda inuu jihaad yahay ayay ku jawaabtay yaa lagu qaadaya dad islaamaha lagu qaadayay ma gaalo ingiriisa ha joogtay ma maraykan ha joogtay ma dhowkaasay maraykan degan yahay ma waxaa degan yurub ma ruushaa degan maya dadka islaamkaha lagu qaadayay waa falkii ugu xumaa oo ay ku bilaabaan waddanka soomaaliya inay iclaamiyaan kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii jihaad maxadi ah oo dadka islaamkii beri ka ah si ay ugu dhagowdana waayo arrintaas ayada xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawsaan sidoo kale waxay isku aruursadeen kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii gobolka gada ayay isku aruursadeen jihaad ayay ku baaqeen waxay muujinayeen markaas ayadaa inay amxaarada la dagaalamayaan laakiin amxaarada wayba soo horkacayeen amxaarada maxaa yeele haddartaan laba kun iyo toddobadiiba la joogo laba kun iyo toddobada gaalada etoobiyaanka oo aan waddanka soomaaliyeed weligii soo hawaysan karin oo aan waddanka soomaaliyeed weligii soo geli karin heybadda soomaaliyeed ayaga ayaa qaaday ayaga ayaan u fududeeyey etoobiyaanku inuu soomaaliya soo galo qoryo kale oo u fududayda ma jirto ayaga ayaa u fududeeyey waddanka soomaaliyeed inay soo galaan ayaga ayaana soo dhaweeyey maxaa yeele dagaal un beenbeena ayay muujiyaan islaamka sidii lagu yaqaanana ma aysan yeelin si kastaba ha ahaato gobolkaa gado markay dagaalka ka iclaamiyeen kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii dadkii ka qayb gala dagaalka isaga oo tegey oo u tegey inay la dagaalamaan gaalada ay la dagaalamaan oo arrintaas run mooday ayaan ka warsanay oo nooga sheekeeyey waxay noo caddeeyeen marka koowaad in la iclaamiyey jihaad laguna magac daray jihaadka lagu dabartirayo dariiqooyinka suufiyada lagu dabartirayo waa jihaad ahlusunna waljamaca lagu dabartirayo tukumiinta xaqiiqaha waaye dadkii dagaalka ayagu ku jiray oo gaalo inay la dagaalamaan oo qura u tegay ayaana noo sheegay arrintaa iyada waa waxay xaqaa'iqa ku caddaysteen oo ay ugu fahmeen hal bil shir loo fadhiyay ayaa jiray oo ay ka soo baxday gobolka gado culammada dariiqooyinka saadaadka duruqu suufiya ahlusunna waljamaaca jooga in la baabi'iyo ayna tahay jihaadkii diinta islaamka waxay caddeeyeen waxay yidhahdeen gaalada etoobiyaanku aan u soconno gaalo ka sokaydaa jirto waa kuwaan suufiyaalka allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcadiim gaaladii dhammayd intay ka laabteen islaamkii horay hoos ugu soo laabteen yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla lawsaan ahla dagaalkan ka dhacay ruuxadeeda meeshaan la yidhaha gobolka gado waxyaalahay ku tallaabsaneen waxaa kamid ahaa rag badan oo culamaha ay ku guulaysteen inay dilaan waxaa jiray oo raggii dagaalka xilligaas gaala inay la dagaalamaan u aaday ay soo xaqiijiyeen rag culamaha oo ay cirdaystaan ay ku talagaleen inay dilaan ee ayagu iska difaacay hal maalin ayaa waxaa la diriraynay ayuu yiri ay la dirirayeen wahaabiyadii xilligaas iyada a ninkaas noo sheegaya qisada xogta noo soo guurinaya wuxuu ahaa fikriga wahaabi ahaan ayuu ka waafaqsanaa laakiin sababka uu ku toobad keenaaba wuxuu ahaa inaysan arrintaanu jihaad ahayn wahaabiyana diinkeeda uusan dhab ahayn ayuu xaqiiqsaday wuxuu yidhi waxaa lala diriraya hal maalin oo qura ayaa waxaa lala dirirayay rag mashaa'ikha afar sheekh ayaa lala dirirayay saddex ayaa la dilay midna waa dhaawacmay waa loo tegey markii loo tegay afar minhaaj oo galal ku jirta oo siraadyaal ayay kalkashooda ku wateen ayay allahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billahi alcaliy alcaliim waa yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawsaan sidoo kale sheekh mudarisa ayaa jiray oo isagana gobolka gada ahaa markuu darsigii ka baxay ayay hore u raaceen gaariyow raacay gaarigii meel lexaa loogala degay sidii neef waneeya ayaa dhabarka turka tunka laga gowracay waxaan tilmaanay wahaabiyadu meelo badan inay halufaraqa ka raaceen waxay raaceen aan nidhi firqooyin fara badan sida khawaarijta khawaarijta inay islaam yihiin iyo inay gaalo yihiin wardooda ha ka jiro waa la isku haystaa ma islaama mase waa gaalo waa la isku haystaa islaamnimadoodii muranaa ku jira waxaan la isku haysan qayb ka mida khawaarijta ee la yidhaha gulaat lkhawaarij kuwa xagijirka ee khawaarijta kuwa xagijirka ee khawaarijta islaam inaysan ahayn shaki kama taagno waa gaalo wahaabiyadu mabda-ooda iyo fikrigooda qulaada la yidhaha qulaat lkhawaarij ay ka waafaqeen qulaada la yidhaha qulaat lkhawaarij waa ay waafaqeen sidoo kale waxay waafaqeen karaamiyada iyo saalimiyadana waa waafaqeen waxay ka waafaqeen dhanka tajsiimka ilaahay oo jismi loo sugo waxay waafaqeen qadariyada waxay ka waafaqeen ta'siir in ilaahay kayrkiis loo sugo waxay waafaqeen muctazilya muctasilada waxayna ka waafaqeen karaamada owliyada in la inkiray ka waafaqeen zanaadiqada kuwa aan diinkaba lahayn way waafaqeen oo waxay ka waafaqeen nebi maxamed in la xaqiro sala allahu calayhi wasalam in badanay dhagahaada ku dhaceen nebigu muxuu ahaa aniga muxuu igala mid ahaa nebiga waxabaha ka badbadinin nebiga intaas iskaga ekeen gobollo inta istaageen waxay ku khudbeeyeen xitaa marwaas iyay uga khudbey jireen gabal inta sidaas u istaagaanay dhihi jireen casaayo haadihi khayrun min maxamedin ushaydantana ayaa ka ma khayr badan maxamed ninka la yidhahdo allahu akbar acuudu billahi min ashaytaan arajiim walaa xawla walaa quwata ila billahi alcali alcadiim allahuma inaa nacuudu bika min kaydi biridaniya wa orada wagayrihima min alkufaar wahaabiyo oo lala dagaalamo ama la iska celiyo ama laga digo waa in laga digo ingiriiska maraykanka ruushka iyo yurub qaybaheeda oo dhan si kastaba ha ahaato waxay waafaqeen faatimiyiinta nimankii ah oo bidcada ah oo yahuud ka soo jeeday iyo nimanka la yidhahdo duruushta ee loo yaqaan xashaashiyada xashaashiyada eragan xashaashiya si ahaanba macno ahaan waxay ku fasiraan inuu yahay assassination inuu yahay assassination waxay ka waafaqeen marka duruushta iyo faatimiyiinta xashaashiyada waxay ka waafaqeen ikhtiyaalka waxay ikhtiyaalaan wahaabiyadu qof kasta oo aan fikrigooda raacsanayn hadduu yaa sheikii caalimka ahaa oo diinta islaamka soo martay oo dadka diinka iyo dadka iyo dalkaba anfici lahaa hadduu yahay qofkii thaqaafada lahaa oo ama muxarika ahaa xarakiga ahaa oo siyaasada lahaa oo gaalada khadadkooda fahmayay oo dadka acdaada khidadkooda fahmayay oo siyaasada lahaa siyaasiga ahaa hadduu yahay oo isaga uusan fikrigooda waafaqin way ikhtiyaalayaan sharqool ayaa loo dilaya hadduu ganacsado yahay oo ganacsigiisu fiican yahay ayaga uusa ku fikri ahaynaa la dilayaa hadduu dhalinyaronimadiisa ku fiican yahay usa ku fikri ahaynaa la dilayaa hadduu doctor yahay oo usa ayaga ku fikri ahaynaa la dilayaa caafimaad aya nooc oo xirfada oo an ayaga ku fikri ahayn dadka ka muuqda waxay diidayaan in caalamka waxaan ayaga ahayn ay ka muuqdaan way shiraqoolayaan arrintaas ayadaa shiraqoolka duruushta xashaashiyada iyo faadimiyiinta ka waafaqsan yihin qaadiyaaniyada iyo bahaa-iyada labada firqoo la yidhaha oo gaaladu ay samaysatay way waafaqeen waxayna ka waafaqeen in la wada samaystay ayay ka waafaqeen ayagana gaalaa samaysta qaadiyaaniya wahaabiyana gaalaa samaystay bahaiya gaalaa samaysatay wahaabiyana gaalaa samaysatay sidoo kale yahuuddana way waafaqeen waxay ka waafaqeen taqsiimka ayay ka waafaqeen sidayba uga waafaqeen awalba karaamiyada yahuuddu waxay sugaan kitaab ay waxay ku yidhahdaan sifriga yahuudda waxaa ku qoran ilaahay wuxuu uumi doonaa bashar suuradiisa ayaanu ku uumaya oo ilaah wuxuu ila yidhahdeen basharaan uumayaa waxaana ku umayaa suuradayda ayaan ku umaya bal fiiri warkaas isaga ah wahaabiyaduna kitaabtooda waxay ku yidhahdeen waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha caqiidatu aadam caqiidatu ahli liimaan fii khalqi aadam calaa suurati raxmaan oo uu leeyahay xamuud atuwayjari xamuud atuwayjari wuxuu ku leeyahay kitaabkaas caqiidatu ahli liimaan fii khalqi aadam calaa suurati raxmaan ayaa u baxshay caqiidada ahluliimaankaaba waxay tahay in allaha raxmaankaah nebi aadam u abuuray suuradiisana uu ku abuuray marka koobaad ilaahu suuro u sugay waana ka mustaxiil ilaahay suura la-aan u noolaa makaan la-aanna waa noolaa waa jiri jiray alla subxaana wa tacaala makaan la-aan ayuu xayi baaqiya ahaa suura la-aan ayuuna xayi baaqi ahaa suurada isagaa abuuray isaga suuro ma ahan alla subxaanahu wa tacaala ha ilaahay suuro ayuu usugay markaa kadibna suuro u eg ayuu haddana makhluuqu ku sugo wuxuu yidhi nebi aadam ayaa u ekaanay ayuu yidhi waxay waafaqeen nimanka la yidhaha nasaarada kirishtaankaay waafaqeen wahaabiyadu waxay ka waafaqeen dhanka taqsiimka tawxiidka ayay ka waafaqeen tawxiidka saddexda oo aada arkayso wuxuu ka turjuman yahay saddex ilaahaa jirto ka turjuman yahay oo kirishtaanku waxay qabeen alilah min aqaanimi talaasa ilah waxaa la yidhaha saddex qaybood iskaga yimaadaa ko waa nebiyullahi ciisa oo ay u yaqaaneen inuu yahay wiilka ilaahay iyo hooyadiis oo sidiiqadii aheed oo maryame aheed ilaahna wuxuu soo baxay yidhahdeen saddex ayuu saddexiyaha yidhahden allahu thaalisu thalaat ilaahay saddex midkii saddexeeyey waayo arrintaas waxaa keenay markii hore kirishtaanka yahuudaa ku qaladay yahuud markii ku qaladay yahuud kirishtaanka ruuxadiisii ayaa islaamka ku qalday oo waxaa keenay islaamka dhex keenay ibnu malka almutamaslim nin la dhihi jiray ibnu malka nin la yidhaaho mustashriqa oo muslim iska dhihi jiray ayaa keeno islaamka dhex keenay ibnu taymiya alxaraani nin la yidhaha ayaa ka qaatay islaamka ayuuna usoo faafiyey waana lagu radiyey arrintaa iyada ibnu taymiya alxaraani markuu keenay wahaabiyaduna markaas iyada ayay ibnu taymiya kitaabtiisii ayay inta daalacday maxamed ibnu cabdilwahaab ayuu qaatay taqsiimu tawxiidka kirishtaanka ka waafaqsan yihin ibaaxiyiinta waafaqeen waxay ka waafaqeen waxyaalaha xaaraanta oo qadcanka ah inay xalilaan wahaabiyadu wax allaala waxay u baahato oo xaaraana salaad laga tagaba allaha ka dhigee way xalilayaan waxay leeyihin arrin banaan waayo sidoo kale waxay xalilaan dalaaqa salaasada jumhuurul umma waxay isku waafaqsan yihiin oo muttafaq ay ku yihiin qofka hadduu naagtiisa saddex dalaaqa ku fulo inay baa-inayso xaaraanna ay ka tahay shan shardi ilaa la helana usugu soo laaban karin hadduu kusoo laabtayna zaanig inuu yahay zinadiisuna xitaa ay ka culus tahay zina oo bereer ugu bereero inay ka culus tahay maxaa yeele waa ku ridoobayaa middaa ismaaciiliyada kuwa la yidhaahdo bidcada isma ismaaciiliyada la yidhahdo iyo falaasifaday waafaqeen waxay ka ca ka waafaqeen qidam ulcaalam qadiim caalamku inuu qadiim yahay ayay wahabiyada kitaabtooda ku qoraan weliba ninkaan ay in badan iyagu ay soo qaataan aaraa'diisa ibnu taymiya ayaa in badan warkaas qaata ibnu taymiya aaraa'diisa soo qaadasho ay qaadanayaan ayayna ku ta'asureen ruuxadooda waxay qabaan wahaabiyada oo ayagu kitaabtooda ay ku qorteen in caalamka uu qadiim yahay oo waxay leeyihiin caalamku waa qadiim binooc si kastaba ha ahaato waxaan dadka islaamka ku boorinaynaa oon dadka islaamka u caddaynaynaa xaqaa'iqa wahaabiyada ay leedahay waxaan u caddaynaynaa haddana dadka islaamkaa inta hadda aan sheegna inaan ka munaadarooynayno haddii ilaahayga khaaliqa oo kala hado inaan ka munaadaroonayno oo aan diyaar u nahay inaan ka doodno oo aan diyaar u nahay qof allo oo nagala hadlaaya inaan kala hadalno hadduu guri ku jiro iyo hadduu goob kala joogo laakiin muna munaadaradu shardigay leedahayo hadday idaacad tahay iyo hadday goob kala tahaba shardigeedu waxa waaye dadka mujtamacaha bulshada inay kasoo qayb gelayaan haddii ilaahay marka waxaan soo qaadanaynaa wahaabiyada waxaa nira gaaladaa samayda mustashriqiinta qayb yar mustashriqiintii wahaabiyada samaynteeda ka qayb qaadatay oo ama markii qoraallada qortay ama wahaabiyada adeegeedii iyo samaynteedii un taageerto sameyday waa qayb yar oo kamid aan soo qaadanaynaa ko john fellaby labo kii is tuway tuway tu tu tu tuway tuway kii is tuway saddex muuris afar Georgia Georgia Andrews shan Williams Websterin saddex waa gabadhii kaatibada ingiriiska ee faransiiska ahayd barta jurid gulis toddobo jobbi alingiliisi sideed birsi cockis sagaal cornel mead toban barnar barnardi louis koob iyo toban andhuwan zeyka labaiyo toban saydu saddex iyo toban faysal bonomasha afar iyo toban laskari shan iyo toban jankari birani lix iyo toban studarig alameriki toddoba-iyo toban luways fanus weliba si gooniya wuxuu uga shaqaynaya xarakada alaqwaan almuslimuun toddoba-iyo toban mukaram cabiid asiyaasi mukaram cabiid oo ayagu u yaqaanaan inuu yahay nin siyaasiya kitaabta ciwaankan ama mawduucan aada ugu hagaagi karto oo aan anagu haddeertaan inta aan wax kasoo xujaysanay oo aada aqaamti laakiin dib ugu laabanaydana waa kuwaan haddii ilaahay ma qayb ka mid ah cinwaan lmajdi fi taarikhi najdi muqararu taarikh muqararu taarikh lisafi tani mutaabaca faysal bnu mayshan شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز سيرة محمد بن عبد الوهاب لأمين سعيد الدولة السعودية تاريخ الشعوب الإسلامية وأوليها بروكلمان ابن سعود وأو ترجمي مصطفى حفناوي المحمدية عاضرة العالم الإسلامي وأو ترجمي نويهيب تاريخ أهل سعود الإسلام والعروبة خليج العربي أربعين عاما في البحرية arbaciina caaman fi lbaxriya waxaa ku jira waxyaalaha aan hadda wax ka soo qaadanay jariiradooyin kusoo dhawow iyagana waa kuwaan nidaa lwadan allubnaani addiyaar allubnaaniya almuslimuun jariirada la yidhaha ayana asafiir oo atalgaraaf jariirada la yidhaha alliwa alurduniya waxaa ka mida kitaabka la yidhaha fataawi lalbani waxyaalaha aan wax kasoo qaadanay oo uu kulmiyey cukaasha cabdulmanaan dabcada maktabatu turaab kitaabka la yidhaha taarikhu ljabarti ayaan wax kasoo qaadanay sidoo kale kashfu lartiyaab lisayid amiin oo leeyahna waa ka soo qaadanay moxamed bin cabdillahaab muslixun madluumun wa muftara caleyna waxaan ka soo qaadanay waxaan wax ka soo qaadanay kitaabka la yidhaah alaclaam lizirikli alaclaam aclaamkii weynaa hadda baxtigaan ka soo qaadanay waa noo suurtoobi waa inaan kusoo darno maraajicda waa ka reebaynaa sidaa daraaddeed waxaanu wax ka soo qaadanaan dhihi karnaa marka zirigli kitaabkiisa shiiku ljaziirati alcarabiya fi cahdi lmelik cabdilcaziiz waxaan kaloo wax ka soo qaadanay oo hadda waxaan ka soo qaadanay aan hadda ku daraynaa meesha jalaa uladhaan cama shtabaha fi jamaacati tabliiq libacdi ahli limaan waxaa jirta wahaabiyada waxaan idhi waxaa samaysata gaalada yaan loo qaadanin marka markii wahaabiyaa la yidhi gaalaad samaysatay wahaabiye oo qura wixii ah magacaas wixii sheeganaya keliya inay yihiin waxa gaalada u samaysatay wahaabiyadu waa geed fal ah geedkaasna laamaa gaalada u sameeyay laamihii caalamka lagu baahiyey magacyo kalaa loo sameeyey nidaam kalaa loo sameeyey mustashriqiin kalaa maamulkoodii loo dhiibay waxaa ka mid a magacyadii loo sameeyey magaca la yidhaahdo alakhwaan almuslimuun xarakada alakhwaan almuslimuun ayaa ka mid a xarakada alakhwaan almuslimuun ayaa ka mid a mara- waxaa laga sameeyey masar xasan ulbanna ayaa hogaamiye looga dhigay waxaa laga sameeyey tabliiq xarakada ah ayaa la sameeyey waxaa laga sameeyey hindi waxaa hogaan looga dhigay moxamed bin ulyaas alkandahlawi waxaa lagu talagalay aqoonta islaamka oo dhan in lagula diriro waad aragtaan in badan tabliiqu macallinkii dugsigoo wadaya mudariskiioo wadaya khuruuj fii sabiilillah usoo baxayaa la leeyahy diintii islaamkana heybadii ayaa laga qaadaya oo mooryaankii haddeertan jidka laga soo wado qaatilkaa aa la leeyahay anta sheekul mucadam iyo haddeertan qubday mashaaikhda korkeeda ka haas waxaa lagu talagalay diinta islaamka heybadeedii oo dhan dadka islaamka in laga qaado ayaa lagu talagalay si kastaba ha ahaato xarakooyinkaas kala duwan ayay ahaayeen hadday tabliiq yihiin hadday itixaad yihiin hadday takfiir yihiin hadday ictisaam yihiin hadday majmac yihiin hadday ansaaru sunna yihiin intuba waa wahaabiye maxamed bin cabdilwahaab fikrigiisay soo hoos fadhiistaan salkii waa wahaabiye inta kalena waa laamo xukunka wahaabiye ay leedahay ayayna leeyihin oo riddo ah tuti o waxaan soo qaadanaynaa alakhwaan almuslimuun kuwa la yidhaahdo wahaabiyada laamiheeda laanta ugu khatarsan ee yahuudda sida khatartaa u maamusha u tawalida oo yahuudda xiriirka khatarta ah la leh ilaa xiriirkii gaaladii kusii kala dheereen iyaga ruuxadoodii waa xarakadan alakhwaan almuslimuun waxaad ka fiiridaa marka aqwaashooda khatarta ah kitaabka la yidhaha alakhwaan almuslimuun axdaadu sanacati taarikh juska koobaad sabxada afar boqol konton iyo lix waxaa qoray maxamuud cabdulxaliim ninka la yidhaahdo wuxuu ka soo guuriyey ninka la yidhaha xasan ulbanna hadalkan soo socda xasan ulbanna ayaa wuxuu leeyahay fa uqariru ana qusuumatana lilyahuud laysa diiniya waxaan qirayaa yahuud iyo annaga dooda noo dhexaysa inaysa diin ahayn allahu akbar maxay noqonaysaa marka wuxuu yidhi liana alqur'aana alkariim xadda calaa musaaqaatihi qur-aanku wuxuu nagu booriyey yahuud inaan saati u noqono acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illahi raxmaan raxiim wuxuu yidhi islaamku waa shareeco oo insaani ah oo wuxuu leeyahay insaanku islaamku waa shareeco insaani ah ka hor intausan noqon shareeco qowmiyadeed hadda insaani iyo qowmiya waa hadal afgarad gooniya isloodan gooniya waaye oo qowmiya wuxuu ka dhi- waxay uga socotaa hadal gaalada qayb ka mida ay qabtay xitaa ay wirgelinaya waxay qabeen nebi maxamed nebi jira inuu yahay ayaa gaalada qayb ka mida qabtay laakiin carabta oo gooni ku yahay gaalada haddana guud ahaan waxay qabeen qur-aanku inuu yahay qaanuunkii carabu ay lahayd wuxuu ka dhigayaa marka qur-aankii wuxuu ka dhigayaa qaanuun carabu leedahay oo aan dadka kale la lahayn oo islaamka wuxuu yidhi waqad atnaa calayhim wajacala baynana wa baynahum itifaaq ilaahay yahuudda waa ammaanay annaga yahuuddan heshiisa u dhex dhigay waxuu ku ammaanay qur-aanka u soo qaatay waa kan qur-aankii ku dheelaya walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan hadda ayadan miyaa laga fahmaya yahuudta hafi ha loo noqdo yahuud ha lala heshiiya miyaa laga fahmaya may marka lala doonayo xujaba xujada ka qanci ogtaha waxna ka goy ogtaha ha lagula dooda waayo aayadda macnaheedu sidoo kale kitaabka la yidhaha alakhwaan almuslimuun sabcuuna caaman fi dacwa watarbiya waljihaad oo uu leeyahay yuusufu alqardaawi waxaa ku qoran sabxada laba boqol konton iyo lix mawqifu xasan ilbanna xasan ulbanna mawqifkiisii ayaa ku qoran wuxuu yidhi buu yidhi ninka la yidhaha qardaawiya wuxuu yidhi dictoorka la yidhaha xasan xadxuuti ayaa wuxuu yidhi dictoorka la yidhaha xasaan xadxuuti ayaa wuxuu ku yidhi maqaalo ay faafiday majalladan la yidhaha alqadar cadadkeeda konton iyo shan oo ay faafiday bisha rajab kun afar boqol iyo shantii kuna faafiday ciwaankaana tuhmatu tacasub xasanulbanna ayaa wuxuu yidhi hadalkan soo socda fa ina kasiira yaana kaa hadlayn xasaan xadxuuti weeye hadalkan waxa dhahaya fa ina kasiiran yuxaawiluuna in badan oo dadkii kamid a ayaa waxay isku dayayaa an yulsuqu birajuli ninkaan oo xasanulbanna inay ku dhajiyaan iyo wadacwatahu tuhmata tacasub tacasub in lagu tuhmado inay ku dhajiyaan ayay isku dayayaan jidda nasaara kirishtaanka soo horjeedkiisa in loo tacasubo awi tafarka kala geyn bayna cunsuri lumma dadka jinsigoodii la kala geeyay iyo cunsurkooda asalkooda ilaahayna wuxuu markhaati ka yahay inta joogto oo runta sheegayna ay markhaati ka tahay inuu cagsigu yahay midka saxiixa ah ninkan oo xasanulbanna ah ma uusan ahayn daaciya tabuuqdin walaa tafruqa allahu akbar in in kirishtaanka la necbaada dadka uguma yeeri jirin bal in la jeclaado ugu yeeri jirin waxay ku taallaa kitaabka la yidhaahdo alaqwaha muslimuun sabcuuna caaman fi dacwa watarbiya waljihaad oo uu leeyahay yuusuf alqardaawi ninka la yidhaha xasanulbanna la shaqaynta uu gaalada la shaqaynaya waxaa kugu kaafinaya sida goonida uu la shaqaynaya gaalkii la dhihi jiray luways fanos mustashriqii ahaa gaalkii la dhihi jiray ninka la yidhaahdo mukaran camiid asiyaas oo xitaa mustashriqiin aan ahayna gaalo caadiya ah oo caddaysata gaaladooda dalka islaamka gaalnimadooda ay yaqaanaan xisbigan alakhwaan almuslimuun waxaa la tilmaamaa xisbiga ugu khatarsan dadka islaamkaa inuu yahay haddana waxaa la tilmaamaa xisbiga ugu sarreeya la shaqaynta gaalada iyo xiriirka wahaabiyadu ay gaalada la leedahay xisbiga ugu sarreeyo inuu yahay ayaa la tilmaamaa waxaa ku qoran kitaabka l wuxuu yidhi sheeka la yidhaahdo saciid alcashmaawi kuna yidhi majallo ay fiduday majallada la yidhahdo masar safxada afartan iyo laba wuxuu ku yidhi hunaaka calaaqaatun bayna jamaacati alikhwaan wa bayna sharikati alqanaat kamaalkiisa weyn oo islaamku oo lagula gooniyo ingiriiska oo juhdigii la ogaado oo u galay shirkadii ka shaqaynaysa ee la dhihi jiray sharikatulqanaat ayay waxay ka qaateen aqwaanulmuslimuunku waxay ka qaateen shirkadaasaa maalgeliday waxayna ka qaateen lacag gaaraysa soddon kun oo janiyi lacag gaaraysa ayay shirkadaas ka qaateen shirkadaasina waxay qaabilsaneed xisaabka sirdoonka ingiriiska iyo faransiiska ayay qaabilsaneed sidoo kale waxaa ku qoran wuxuu yidhi doctoorka la yidhaahdo isxaaq muusa alxuseyni kitaabka la yidhahdo alakhwaan almuslimuun safxada toddobaatan iyo laba wuxuu ku leeyahay ninka la yidhaha axmed ulmaahi marka uu cilaamiyey inuu la dagaalamayo jarmalka iyo talyaaniga inuu la dagaalamayo alakhwaan almuslimuun nimankii la baxay ayaa waxay yidhaahdeen ka joog qoraallo ayay usoo direen hadduu ka joogi diidana way shiraqooleen oo isla markiiba shiraqool ayay ku fuliyeen axmed ulmaahi waxay u shiraqoolayaan inuusa jihaadkaas uusa fulinin waxaad ka garanaysaa marka wada shaqaynta gaalada iyo ka dhexaysa sida goonida awaabiyada haddana sida goonida alakhwaan almuslimiin majalada la yidhaahdo ama majalada la yidhaahdo alwadan alcarabi majalat lwadan alcarabi waxay faafiday sanadkeeda sideed iyo tobanaad waxay ku faafiday cadadkeeda sagaal boqol soddon iyo sagaal taariikhda kun sagaal boqol sagaashan iyo santii saddexdii bishii saddexaad safxada labaatan iyo lix waxay ku faafiday ciwaan qaabkaana alcalaaqaat asuriya bayna amarikiya walikhwaan almuslimiin calaaqaadkii qarsoonaa ee u dhaxeeyey maraykanka iyo ikhwaan lmuslimiin u dhexeeyey waxay majaladu meeshaas ku caddaynaysaa alakhwaan almuslimuun iyo maraykanka iyo maraykanka iyo ingiriiska xiriirkii qarsoonaa ee ka dhexeeyey ayay halkaas ku caddaynaysaa sidoo kale waxaa ku yimid majalada la yidhaha alcaqiida safxadeeda soddon waxaa ku yimid ciwaanka ictiraafu caadil cabdulbaaqi waa taqriiraad uu qorayo ninka la yidhaahdo axmed saley taqriiraad uu qorayo waayo wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo nasiim abu isxaaq oo ka tirsan maamulka jamaacada alakhwaan almuslimuun ka tirsan ayaa maalin sheekeeyey ayuu yidhi ninkan waa nin kasoo toobad keenay wuu ka sheekaynaya wuxuu yidhi wallahi wallahi ilaahaan ku dhaaranayaa annagu xaq ayaan ku suganna haddii hadda xaqaan maanta aan haysano xaqaan maanta aan haysano haddii haddii xaqaan hadda maanta aan haysano hadduu noo imaan lahaa iyuu yihi cumar bin alkhadaab iyo abubakar sidiiq wayna raaci lahaayeen haddayna khilaafi lahaayeenna gaalo ayay noqon lahaayeen ayuu yihi allahu akbar akhwaan muslimiinka ayaa wuxuu leeyahay cumar bin alkhadaab hadduu maanta soo baxayo sayd abubakar bin alkhadaab sayd cumar bin alkhadaab iyo sayd abubakar hadday soo baxaan waana raaci lahayen haddayna raaci waayaanna waa gaaloobi lahayen ayuu leeyahy waa ku gaalnimo xugmin sayd abubakar iyo sayd cuثmaan lagu gaalnimo xugmin sariirada la yidhah kitaabka la yidhahdo alcadaalaة اlijtimaaciya fi lislaam oo sayid qudbina isaguna wuxuu soo guurinayaa sayid qudbi inuu jawaabay doofaarka in la hilibkiisu inuu xalaal yahay in laga ganacsado khamradu inay xalaal tahay xariiradooda fara badan qardaawi sida uu u jawaabay gaalada in xitaa qofku hadduu dimi yahay diinta islaamka qofka ku jira iyo qofka dimiga shay inaysan isdheereen oo isku mid ayna yihiin gabadha gaasha oo dimiyada hadduu qofku qabo in uu xaqa gabadha muslimadda ay ku leedaha oo kale ay ku leedahay xitaa kiristaanka ay aadayso soo tumanayso uusan ka diidi karin qardaawo inuu jawaabana way nugu jirtaa naqliga la
waxaan kaloo ku daraynaa haddii ilaahay khaaliqa haba ogolaado oo ina